halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo badhkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo badhkii aroornimo xilliga washington waa maalin khamiis ah labaatanka bisha abril sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya aanu ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aan idinku hayno idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid ah dhalinyaro badan oo fursado shaqo ka helay bisha barakaysan ee ramadaanta
dhallinyarada qaar waxaa arkaysaa dad baraf gadayaan qaar waxaa arkaysaa cabitaano bannaanka ku shiidayaan kuwa waxaa arkaysaa qudaar gadayaan waa maasha allah walaahi bilaa bisha barakaysan isku socodka maxaa la dhihi jiray dadka ganacsiga wax walba maasha allah hay waay wallaahi
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan diyaargarowga ciidda ee dhallinyarada boosaaso barnaamijkii qasiidooyinka ama xubintii qasiidooyinka ramadaanta ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan diin haynaa marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida ugu yaraan siddeed iyo toddobaatan qof ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday caasimadda dalka yeman ee sanca kadib markii boqolaal qof ay isugu soo baxeen dhisme iskuul ah si ay u helaan lacag gargaar ah sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo warbaahinta taabacsan xoutiyiintu tv-ga al masiira oo ay maamulaan kooxda xoutiyiinta ee xulafada la ah iiraan ayaa sheegay in dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan saddex qof oo xaaladoodu ay halis tahay isaga oo soo xiganaya agaasimaha caafimaadka ee sanca afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee xoutiyiinta ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in isbuurashada ay dhacday xilli ay ganacsatadu qaybinayeen deeqo samafal ah oo maalmihii ugu dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaanba ay qaybinayeen laba goobjooge oo ka qayb qaatay gurmadka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in boqolaal qof ay isugu soo baxeen si ay u helaan deeq lacageed oo dhan shan kun oo riyaal una dhiganta sagaal dollar qofkiiba muuqaal ay baahisay xoutiyiintu ay soo dhigeen bartooda twitterka ayaa muujinaya dad aad u tiro badan oo isku soo ururay qaarkoodna ay qaylinayeen islamarkaana ay u gacan haadinayeen in loo qaado meel ammaan ah hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sheegay in dalkiisu uu dhammaystiray dayax gacmeedkii ugu horreeyey oo ay ciidamada milatariga ee dalkaasi u isticmaali doonaan howlaha basaasidda kim ayaa sheegay inay qorsheeyeen in dayax gacmeedkaas hawada loo diro taariikh aan la shaacin sida ay ku warantay warbaahinta ay dowladdu maamusho tijaabada gantaaladii hore ayaa muujinaysa in kuuriyada waqooyi ay awood u leedahay in ay hawada u diri karto dayax gacmeedyo hase ahaatee waxaa khubaradu ay su-aal gelinayaan in dayax gacmeedyadaasi ay yeelan karaan kamarado aad u horumarsan oo loo isticmaali karo howlaha basaasidda kim oo booqasho ku tegay wakaaladda sahanka hawada sare ee dalkaas ayaa sheegay in haysashada dayax gacmeed loo isticmaalo sahanka milatarigu in ay muhiim u tahay dalkiisa gaar ahaan in uu si wax ku ool ah u isticmaali karo gantaalada hubka nukliyeerka isticmaala dhegeystayaal intaasna waxaa naga eeg warkeennii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan aan ku bilownay dhalinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa fursado shaqo ka dhex abuurtay bisha ramadaan iyaga oo samaystay ganacsiyo yaryar oo aada u socda xilliga lagu guda jiro bisha ramadaan hadda fursadahaas shaqo iyo sida ay uga faa'iidaystaan ayaa wariyaha v o a dhadhaab cabdisalaan salas waxa uu ka waraystay bakar xuseen abuukar oo ka mid ah dhallinyaradaas
magacaygu waa abubakar xuseen abuukar waxaan ka mid ahay dhallinyarada oo ka xamaalato xeryaha qaxootiga dhagaxley waxaan ka mid nahay cabdisalaan oo dhallinyarta oo micnaha fursadda shaqo ka helaan waqhtiyada bilaha barakeysan ee bisha ramadaan inagoo oo bilahan barakeysan oo kaga faa'iidaysano sidii oo maxaa la dhihi jiray shaqooyinka oo kala duwan oo ka mid ah sidii dhallinyarada qaar waxaa arkaysaa dad baraf gadayaan qaar waxaa arkaysaa cabitaano bannaanka ku shiidayaan kuwa waxaa arkaysaa qudaar gadayaan waa maasha allah walaahi bilaa bisha barakaysan isku socodka maxaa la dhihi jiray dadka ganacsiga wax walba maasha allah hay waay wallaahi waayahay bakar inta badan dhalinyarada qaxootiga waxay ahayn kuwa aan shaqayn oo bilaa camal ah dabcan fursadda aad bishaan ka dhex hesheen oo aad noo sheegi karta maxay taha wallaahi horta maasha allah meeshaan hadda la joogo waxaa waaye maxaa la dhihi jiray xoogaaga ku xamaalowa iyo maskaxdaada meeshii oo micnaha oo aragtid in aa wax ka heli karti oo ilaahay arsaaq kaa siin karo meeshaas waxaa waay meel madax loo gali karo waay laakiin waqtiyadan camal bilaha ramadaanka camal ee maxaa la dhihi jiray waxaa waaye ee ka mid nahay anaga cabitaanada iyo barafka dadka banaan ku shiidaan insha allah koley maxaa la dhihi jiray iyadaba markii shaqooyin cusubaa soo baxan sida dharka in banaanka lagu gadgado ee maxaa la dhihi jiray alaabey alaabey ciyaalka ay ku ciyaaraan inaan gadgadno maasha allah walaahi bilaahi waxaa waaye bishaan horta alxamdulilah ilaahi wuu noo nimceeyey shaqana waxaa waaye maasha allah waay waa tahay waxaan arkayaa waddooyinka xeryaha in dabcan sandaqad kastoo lala fadhiyo makiinta cabitaanka lagu shiideeyey qaar qudaar iibinayo bal ka waran shaqadiinaan maxay ka bedashay noloshiinaan maadaama ay tahay shaqo aan joogto ahayn oo halkaan bil idinsoo martay maxaa isbeddela wallaahi cabdilaanow maxaa la dhihi jiray horta mar haddaaba aad shaqo hesho inaa yaasta ma fiicno maxaa la dhihi jiray shaqadan hadda ujeedid dad baa la'san alxamdulilah anaga ilaahay nagu deeqe oo maxaa la dhihi jiray xooggan iyo maxaa la dhihi jiray beelkeenna ka soo saar fursad fiicanayno ahayd waxaana noogu xiriiro hooyo caruur maxaa la dhihi jiray horta marka hore culeyska maamada way saaraneyd oo kaba ka soo qaad maxaa la dhihi jiray carruurta dhar ciiday rabaan aniga sidoo kale oo hadda hadda weynaada dharciid waa iskaga baahnaay laakiin maasha allah bishaan hadda si u fiiriso culeyskii waxaa waye alxamdulilah ilaahay waa naga dejiya caruurtii dharciidkooda meeshaas waa ka heleynaa hooya hataa dharkii ay ku ciidi lahayd maxaa la dhihi jiray ciidciidna waa iska aragtay maxaa la dhihi jiray carruurta in laga faraxsiiya iska jecel yihiin ilmaha waxaan uga faraxsiina alxamdulilah waa ka helnay marka hore anoo qof wax bartay ah maxaa la dhihi jiray nin oo hataa maxaa la dhihi jiray shan shilin shaqaysan karina ahaa laakiin maanta alxamdulilah waxaa waaye fursad fiican oo waxaan helay oo aan ku shaqaysan karo oo aan walaalahayga dhar oogu gadi karo haddaan hadda koley caruur melihi caruur haddaan dhalo insha allah aan wax oogu qaban karo waa tahay bakar waxaa tahay nin dabcan siyaabo kala duwan xeryaha uga shaqaysto ganacsigana waad sidaa sheegtay waa mid guurguuro oo marba waxbaa suuq leh hadda dabcan ramadaanka wuu dhammaaday bilihii kale ayaa la wajahayaa sidee bay kula taha markay indheerada qaxootiga shaqooyinka sidaan hay ay usii joogtayn karaan amaba ay hal abuur kale ula imaan karaan si noloshooda ay u dabaraan maxaa la dhihi jiray bishaan hadday dhammaato horta waxay dhici doona allaha og sidii oo aa aragto horta magaalooyinka qaar ganacsatada meelaha maalgeliyaan si oo dhallinyarada kale ee fursad shaqo oga helaan maxaa la dhihi jiray meeshan xaryaha qaxootiga horta sida magaalooyinka kale camal maahan oo ganacsatada maalgeshanayaan meelaha kale haddaa si u fiirisid meel waxaa arkaysaa caruurta ay ku ciyaaraan oo goob weyn ee la samaynayo nin ganacsadaa maalgelinayo intaasoo oo boqolaal oo dhallinyaraha ka shaqaynayso waxaa waaye iyagana waxaa waaye qoysaskooda ay kasii beelinayaan meeshaas marka xaryahan qaxootiga dhagaxley waxaa waaye saas ma ahan maadaama oo dhallinyarada oo iska adkaysi badan yihiin qaarkood waxaa arkaysaa dad maqaayado ka shaqaynayaan dad waxaa arkaysaa maxaa la dhihi jiray maqaayadaha cabitaanada ku shiidayaan qaar waxaa arkaysaa maxaa la dhihi jiray xarqaamo xarqaamo tolayaan waa shaqooyinka micnaha way iska jiraan laakiin micnaha cariiri waaye sidii oo maxaa la dhihi jiray meelaha kale oo micnaha bisha ramadaan horta sida qaabka wax loo helo bisha ramadaan fiiri cabitaanada way socdaan barafka way socdaan tobanka dambe markii la gaaro ilmaha maacuntooda alaabta ay ku ciyaari lahayn waa socdaan dharka ciida xijaabada xarqaamin kulligood meel walba fursad shaqo laga helaayo laakiin maxaa la dhihi jira bishan haddii oo lacalla ay dhammaato hadday dhammaato insha allah kuley wuxuu ilaahay noo qor waan arki doonaa waa tahay ugu dambayntii maxay tahay dardaaranka aad siinayso dhallinyarada qaxootiga ah adigoo dabcan naftaada ka bilaabayo
dhallinyarada qaxootiga waxaan dardaaran micnaha siin lahay waxaa ka mid ah horta tiro walba waxay ka bilaabataa ewer taajirka adduunka maanta haddaa arkaysid lacagtiisa waxay kasoo bilaabatay hal shilin shilinkaasa waxay u noqotay maxaa la dhihi jiray boqolaal bilyan intaasay u noqotay marka waxaan dhihi lahay yaan isniijiminin shaqa abuur adaa samaysan karo waans haddaa maskax aa leedahay niyad aa u haysid wax walba waa ku hagaagayaan marka hay-adaha iyo maxaa la dhihi jiray yaan laisku halaynin qof walba asigaa wax isku qaban karo adaa wax isku ah isdhehen adeerkeyga micnaha ganacsigaas le asaanka sugaa inuu meeshaas i geeyo taas haddaa isdhahdid waxaa waaye meel xuna meel xun waddo xuna ku taagan tahay waxaan dhihi lahay fikradaada kaasho haddii hataa ay tahay maxaa la dhihi jira in aa xarqaan banaanka la fariisato waxaa xeshoonin shaqo shaqo waaye la fariiso ilaahay wuu kuu barakeen doona insha allah
kaasi waxa uu ahaa bakar xuseen abuukar oo ka mid ah dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dhinaca qasiidooyinka ramadaanta haddaan intaas kaga nimaadno qasiidadaasi haatanna dhegaystayaal dhinacaas iyo boosaaso ayaanu kici doonaaye dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa oo isu diyaarinaya maalinta ciidalfidriga ayaa sheegay in ciidan aan laga xagaabixin magaalada boosaaso halka ciidihii hore laga xagaabixi jiray warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo hayaa yuusuf maxamuud yuusuf
magacayga waxaa la yidhahdaa axmed geedi cali waxaa ku suganahay magaalada boosaaso runtiina ciidan ciidihii kale waa ka duwan tahay oo waqti waxay kusoo beegmatay ay shacabku magaalada boosaaso maadaama ay tahay magaalo waqtiyada qaar laga xagaabaxo ciidihii hore siba bisha soon oo kale dadku way ka tegi jireen laakiinse hadda bisha soon dadku way joogaan oo ciidda si fiican baana loo adeeganaya runtiina ciidan si fiican baa ugu diyaar garoobay hadday noqoto aniga iyo ubadka aan dhalay oo de si fiican aan u ciidiyey alxamdulilah si fiican baan rabnaa inaan ciida ciidulfidri aanoo ciidno oo aan farxadda ummadda muslimiinta ah aan si weyn ula wadaagno oo ula ciidno maxay kaaga duwan tahay marka ciidan iyo ciidda hore hadday isbarbar dhigto walahi ciiddii hore de ciidan waxay uga duwan tahay baa la oran karaa ciidan waa waqti qowabah bay soo gashay oo ciidihii hore kuleeli kusoo beegmi jira dadku way xagaabixi jireen oo inta badan magaaladu waxay iska ahayd cidlo cidlo oo dadku garoowe iyo qordho iyo meelahaasay tegi jireen laakiinse ciidan boosaaso ha qof hal qofna kama tegin marka ciid ummaddu wada joogta xataa jam meel aad martid ma helaysid oo suuqa dhan waxa weeye bulshadii baa si fiican u adeegsanaysa teeda kale ciidan waxay ciiddii hore uga duwan tahay dhinaca dhaqaalaha oo dee awel mataqaanaa meelaha kale way dhaqaaluhu aad inkasta oo ay jirto sicir barar siiba dimaad tan iyo markii ay lacagta shilan soomaaliga ay meesha ka baxday oo dadka danyarta ay iskaga dhiban yihiin haddana waxa weeye si fiican bay ciidani ciidihii ka hore uga duwan tahay marka dhaqaalaha markaa soo hadal qaaday ma waxaa jira dharka iyo kabaha oo kale in qiimaha sanadkan uu aada uga duwan yahay sanadihii hore haa aad buu uga qaalisan yahay oo sanadihii hore dee dharka markaad iibsanaysa waxaa dhici karta surwaalka iyo shaatiga in lagaa siiyo ugu yaraan adigu sideed labadoodaba lix iyo toban dolar laakiinse hadda surwaalka iyo shaatiga waxaa lagaa siinayaa ku dhowaad labaatan iyo afar dolar marka qiimaha dharka oo kor u kacay siiba qofka gabdho haysta oo ilaahay gabdho uu siiyey haddii saddex gabdho kuu jooga waxaa dhici karta in saddex gabdhood boqol iyo konton dolar ay kugu baxdo marka aad bay u badan tahay sixir barar dhinaca dharka ah iyo kabaha dhammaan way jiraan ma marka ma boosaasaa ku iidi doontaa mise magaalooyinka kale ee puntland kuley hadda boosaasa ku sugana waxaan rajeynaya inaa boosaas ku iido waa mahadsantahay yuusufow magacaygu waa khadar cabdulqaadir waxaa ka mid ahay dhallinyarada magaalada boosaaso ciidkan wallaahi wuxuu kusoo aaday xilli fiican maadaama awal ciidihii hore ay kusoo aadi jirtay iyadoo magaalada laga kala xagaabaxay laakiin ilaa mahaddiis weeye ramadaankan wuxuu kusoo aaday xilli qawowo ah marka dadkii o dhan way wada joogaan walwasciidaya dhalinyaro waayeel caruur iyo ciroole intaba bal waxaad iga wartaa markaa sidee suuqa uga soo dukaamaysatay khadar adiga iyo dhalinyarada kaleba wallaahi yuusufow aniga horta shan iyo labaatanka bisha ramadaan baa diyaar garoobay ramadaanka markii ciid ciidulfidriga inta badan waxaa lagu ciidaa khamiis iyo iyo macaawiis iyo waxyaabo la mid ah cimaamad ul iyo macnaha oday oday baa la iska dhigaa marka waxaa dhacday shan iyo labaatanka bishii ramadaan baa waxaa soo iibsaday khamiis ka duwan khamiisyadii hore loo arki jiray marka waxaa dhacday muddo kadib adiga baraha bulshada maalmihii u dambeeyey waxaa haystay khamiiskii oo la leeyahay waa dhar hiddi iyo dhaqan ay dumarku leeyihiin dalalkaas carabta qaar ka mid ah marka taasaa hadda waxay ugu abuurtay wax cajaa'ib ah maadaama khamiiskii aan islaha ku ciid la leeyahay waa dhar dumar dhaqaalana ka bixiyay lacag badan baa ka bixiyey dee xal waxa i ahaa khamiiskii oo yaala inaan dhar kala raadsado wallaahi ciidkan waxay iga duwan tahay faamilka iyo dadkii iga xagaabixi jiray ama meelahaas kusoo ciidi jiray masle waad ciidana annagoo xilla qawow ah barwaaqa ah weliba ciidihii hore ee hadda lasoo dhaafay waxay kusoo aaday xilli abaaro ah kuwii kasii horeeya waxay kusoo aadeen xilli korona iyo cudurro kale ay jireen laakiin kan xilli barwaaqa ah oo bilaa cudur ah walahi dhallinyarada sanadkan waxaa moodaa ciidkan inay aada u dukaamaysanayaan maadaama la wada joogo oo la xifaaltamayo markii hore dee qof dadka dhallinyaro koobanba magaalada ku hari jirtay marka inta badan hurda camirin jirin laakiin hadda waxaweye waxaa laga yaabaa goobaha dalxiisyadii in lagu kulmo marka waa inaa issoo dhistaa
aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo dhallinyaradaasi kula kulmay magaalada boosaaso laanta afka soomaaliga v o ead nagala socoteen haatanna gabagabada idaacadda ayaan kusii siqaynaaye xubintii ciyaaraha ayaa idinku soo maqan maxamuud mascade ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaga ayaa wareegiisa sideedda habeenkii xalay ahaa lasoo gabagabeeyey iyadoo kooxuhu ay usoo gudbeen ciyaaraha semifinalka kulamadii ugu dambeeyey ciyaaraha semifinalka lagu soo gudbay ee habeenkii xalay ahaa waxa ay dhex mareen kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo bayer munikh oo ciyaartoodu ay hal iyo hal kusoo gabagabowday inkastoo kooxda kubadda cagta ee manchester city ay isugeyn afar goor iyo hal kusoo gudubtay kooxda kubadda cagta inter milan ayaa gegideeda sansir stadium waxay kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee benfica saddex iyo saddex ayay labada kooxood ku kala tageen laakiin lugtii hore kooxda kubadda cagta inter ayaa soo guulaysatay isugeynna shan gool iyo saddex kooxda kubadda cagta inter ayaa kusoo gudubtay ciyaaraha semifinalka ayaa waxaa isku dhacaya kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo real madrid oo iyadu maalintii talaadada soo baxday iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta inter oo kooxda ay isku guriga yihiin ee ac milan ay la ciyaari doonto ciyaaraha semifinalka derbi delamodanina ayayna labadan kooxood fooda isku gelin doonaan waxaa xusin mudan in kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo real madrid xilli ciyaareedkii kan ka horeeyey kooxda kubadda cagta ee manchester city heerkan lagu soo reebay haddaba kooxda kubadda cagta ee manchester city haatan awood ma u yeelan kartaa in ay ka adkaato real madriddii ka soo adkaatay sanadkii hore oo ay kulankan ka aarsato dhinaca kale inter milan iyo ac milanse yaa ciyaaraha semifinalka usoo bixi kara arrimahaasi waxaa la falanqeynaya cabdifitaax shabalala oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan gobolka minnesota cabdifitaax soo dhawow bal marka hore intaaynan bal u gudagelin sida loo kala adkaan karo real madrid iyo manchester city bal maxaa u suurageliyey kooxda kubadda cagta ee manchester city inay si sahlan uga soo guulaysato byr munich
runtii markaad fiisid mascado kulankii ugu horeeyey ee natiijada badan qaatay wuxuu ahaa kulankii saddexda gool eeay heshay ee itixaad ka dhacay marka waxaa waaye koobkan haddii natiijada lagaaga hormaro ciyaarta kale kooxda waxay maskaxdeeda ku haysanaysaa natiijadeeda kubadii ay dheeli jirtayna maasiti way gowracday ayadoo ka fakeraysa advantageka ama natiijada dheer ee xooggan ay haysato
waa garta laakiin dhinaca kale markaad eegto byr munich waxay ahayd koox magac weyn gurigeeda aada ugu fiican inkastoo macalinkii heerkan kooxda soo gaarsiiyey shaqada laga eriyo macalin kale haddana xilka loo dhiibay maxaad is leedahay way keentay in sidaasi lagu awood sheegto
runtii marka hore markii laga soo bilaabo broblemkii ka dhacay macalin bedelka aad ayaa loo kirtaasgareeyay ama loo eedeeyey macalin ambitan ah champions league inaad bedeshid wax la qaadan kari waayey ahaatay macalin cusub u dhiibtid marka waxay leeyihin dadka badankood waxay leeyihiin falanqayaasha waxaa ka dhacay dressing roomka khilaafaa ka dhacay xagga ciyaartooyda ah xagga macalinka iyo ciyaartooyda isku kalsooni la-aan waxyaaba badanaa tiimka qabsaday haddana markaa kubaddooda fiirisid wax ka khaldanaay male oo ciyaartan dambe oo kale qaybtii hore banooni miisaanka culus oo awood ah oo soo aadisoo darbo wato ay soo bandhigeen marka waxaas dhihi karaa keliya inay tahay byr munuq natiijadii ay ku fuudaatee dheereed in looga badiyey natiijadii dheereed ay fasaxeen khaladaadka ay ku galeen itixaad ayaa looga badiyey laakiin byr munuq byr munuqdeedii ahayd dhinac kalena lagama saari karo in city difaaceedu fiican yahay aad iyo aad oo difaaceedu aada u adkaa waa gartay real madrid iyo manchester city ayaa ciyaaraha semifinalska isku aaday sidaan xuseyna hore manchester city ayaa xilli ciyaareedkii hore looga adkaaday haatan kulanka dhex maraya labadan kooxood yaa guulaysan kara manchester city rajadeeda waa sidee
runtii ciyaartii hore marka lagu laabto sanadkii hore labada koox way kala awood badnaayeen oo citya si baaxad dheer u awood badneed sida macalinka angelooti ka dhawaajinayo o kale kulamadii iigu dhibka badnaa nolosheeda aan arka waayu dhahay mar uu ciyaarta ka quustay gurigiisa joogo ciyaartooydii madrigi kulli bedelay haddana footbalka waa taqaanaa marmar mascadoo kubadda way isbedeshaa marmaroo xaalada isku bedeshaa waxay isku bedeshaa taageeryaasha mar wax bedela mar natiijada wax bedesha mar naxdinta stageka la joogo aa ka naxaysid inaad final u gudubtid aa ku farxiisa isbedesha marka ciyaartiibaa isbedeshay saddex daqiiqay saddex gool ku heleen taasoo la yaab noqotay falanqayaash badanaana ay dhaheen kubaddaa dhahday koobkaa wuxuu dhahay real madridaan rabaa inti kale in ay mancity kubad si fiican usoo bandhigtay dhinaca kale aumaada marka ciyaar soo socoto oo ay weydiisay oo ah isbedelka maaa hadda waxaan isdhihi karaa laba waxaa isbedelay advantageka kulanka labaad oo noqon doono guriga itixaad meeshuu markii hore ka ahaa guriga barnambu iyo city oo stareker keensatay oo leenkaas qofka u hogaamiyay oo leenka ku carara keensatay labadaas wax in ay advantage kasii fiican tahay sanadkii hore cityas leeyahay haddii aad soo koobto ac milan iyo inter milan oo isku guri degan ayaa iyaguna isku soo aaday labadooda maxaa laga filayaa yaase islaada wuu soo gudbi karaa
runtii ac milan ayaa xaalada adag kusoo baxday qiimeyntan hadda waxaa maleynaya inay ac milan qaadanayso naaboliya kasoo baxday tiimka horyaalka hogaaminaya kasoo baxday tiimka horyaalkooda hogaaminaya kasoo baxday marka inter iyo ac laisku daro horyaalkooda tiimkii hogaaminaya ay kasoo baxday waxaa kaloo lala siyaabay goolay u diiday in gool laga dhaliyo aan jeclaa labada ciyaar hal eber hal eber inay taan jeclaa hal iyo hal ayay sagaashankii daqiiqo oo ayay dhaliyeen ayay dhaliyeen Napoli goolka le ha micno male micno taas waxay kutusaysaa in ay ac milan napoli celisay oo ay kasoo baxday marka favoriteka finaalka kooxdii ugu cadcadday finaalka inay soo gudbayso qeybtaas gruubkaas ay kasoo gudbayso afartaas koox kooxda reebtay ayaa waxay qaadanaysaa ugu cadcadaanta finaalka markaan waxaas leeyahay labada inter milan iyo ac milan inay ac milan soo gudbi doonto aad baad u wanaagsan tahay kaasi waxa uu cabdifataax shabalaala oo ila falanqaynayay barnaamijka ciyaaraha ee maanta intaynu dhegaystayaal mar kale dib u kulmi doono waa masxaad baydu ku dhaafaya sidaa nabadgel
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha tan gebagabadii ayaan kusii dhownahay ee dhinacii qasiidooyinka ayaan mar kale jaleeci doonaa
والنور وحان علن رحمتك عاية هي الله وطيب آن عبن الله أولو نبيو السلام أولو نبي جني السلام ما سوى به سان سلام نور وحان عين الله عرشي سوى أذون الله وإب آن عبن الله أول نبي والسلام أول نبي جني يا سلام ما سوى به سان سلاما lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag ومحمد به ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أول نبي والسلام أولو نبي جني يا سلام أسمى بإيسان سلاما والنور وحان علم رحمتك عاية هي وإيب آن عبن وويلي أمر كل ويلي حب ذن وويلي أندمن وباري دقن نقول وحاكم فرسم بدن وكيلي دمشق.
qasiidadaasina waxay gebageba u tahay idaacadda iyadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh